من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan dersiga afar iyo tobanaad ee kitaabka nisaa-un fii aaya alqur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah ee ka faa'iidaysi wacan
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah fadhigeennana waa kii afar iyo tobnaad waaynu kaga hadlaynay muqhtadafaadkii ama khulaasadii aan ka soo qaadanay kitaabkii ay qortay gabadhii dictora leyla il xamdaan oo dumarka qur-aanka lagu xusay qisooyinkooda ay ka sheekaynaysay iyo gallada ilaahay u gashay islaamka u- u maarata u galay gabdhihii la addoonsan jiray qabla alislaam iyadoo weliba u nasteexaynaysa kuwa maanta noolla inay maaragtay dhibta ay ku jiraan iyo- iyo nolol duuga cusub ayaan dareemeyn inay ka baraarugaan oo diintooda u laabtaan waxaynu ka bilaabaynaa fadhigan qisada ku saabsan xaaskii nebiyullaahi muuse waxaa ku soo aroortay qur-aanka xaas qur-aanku wuxuu ka hadlay xaaskii nebiyullahi muuse wuxuu kaga hadlay saddex meelood oo qur-aanka ka mid ah suuratu taaha fii qowlihi tacaala إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وآية تبناد سورة الطاعة وكغا هدلي قرآن كغبدا قصديدا في سورة النمل إلهي وكغا هدلي غبدا قصديدا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون waa suuratu namal aayadda toddobaad suuratu lqasasna ilaahay uu kaga hadlay gabadha arrinteeda ama qisadeeda ilaahay wuxuu leeyahay falamaa falamaa qadaa muusa alajala wasaare biahlihi aanasa min jaanibi tuuri naara qaala liahlihim kuthuu inii aanastu naara lacalii aatiikum minha bikhabarin aw jadwatin min annaari lacalakum tasdaluun taana waa lagu xusay suuratulqasasna waa lagu xusay haddaan qisadeeda soo gaabinno xaaska nabiyullaahi muusa qur-aanku magaceeda ma sheegin sunnaduna ma sheegin ahlu taariikh baa waxay sheegeen magaceeda la odhan jiray saforiya waana gabadhii saalixii madyan ninkii suubanaay reer madyan uu dhalay ee uu qur-aanku uu sheegay markuu muuse la hadlayay ninkaas wuxuu yidhi innii uriidu an unkaxaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii hamaaniya xijaj fain atmamta cashran famin cindik wamaa uriidu an ashuqa calayka satajidunii in shaa allahu min alsaalixiin saalixulmadyan baa la yidhaahdaa qaarna dadku waxay ku tageen inuu yahay nabiyullahi shucayb inuu ahaa arrin la isku wada raacsanyayna maaha gaba- gabadhan sifooyinkeeda ugu gabayna ka muuqda waxaa weeye xaaska nabiyullahi muuse weeye waxaa ugu alxishood waxa la yihahda xayaa iyo dhowrsanaan iyo caqli iyo inay waalidkeed baari u ahayd iyo inay weliba sidoo kale sawjkeeda baari u ahayd markuu abiyaad usoo bandhigay inay nabiyullaahi muuse guursato oo uu yidhi markuu usoo bandhigay in labadiisa gabdhood miduu guurinayo waxaan rabaa labadida gabdhood inaan mid kuu guuriyo waxaana muuqda midl miduu leey waan kuu guurinaya inay ahayd tii muuse u tagtay markii horeba iyadoo socota oo xishoonaysa waana tii cul waa midii tidhi yaa abati istaajiru abuu ninkan kirayso ha kuu shaqeeya qowsaar ka dhigo muuse markaa wuu guursaday markuu wakhtigii dhammaaday lagu ballamay inuu u shaqeeyo saalixulmadyan ama ninkii suubanaay reer madyan gabadhii wuu la tegay muuse wuu kaxaystay madyan wuu ka kaxaystay way raacday in- inkastoo jawigu uu ahaa jawi aada u qabow meeshay u socotaa ay majhuul ahayd cadow ka horeeyo fircoon uu ka horeeyo iyo maaragtay meeshuu markii horeba kasoo hijrooda naftiisa kala soo baxsaday arrimahaas oo dhan oo ku gadaaman bay raacday kadibna iyagoo soconaya way dariiqii bay ka lumeen goor habeena muuse waxaa u bidhaamay ama u muuqday dab iftiin buurta jabalu duur dhinaceeda ayuu dabka uga muuqday muuse wuxuu ku degdegay inuu asbaabta inuu qaato oo uu tago meeshaas ka raadiyo wax ka raadiyo xaaskiisana wuxuu ku amray inay meeshan baaqi ku noqoto uu halkaa kaga tago si isagu u degdego keligii u ordo isagoo rajaynaya inuu dabkaa agtiisa ka heli doono qof dariiqa tusoo ku toosiyo dariiqa uu mari lahaa hadduu taa waayana uu xataa qof toosiyo waayana uu baldhimbiil daba meesha kasoo helo ay ku ay kulaalaan ama ay isku diiriyaan shitaan dab intay shitaan muuse waa tegay calayhi salaam meeshii naarta ama iftiinka uga baxay wuu aaday wuxuu ka helay agteeda khayran buu ka helay wax ka khayr badan mima araada wuxuu doonaya wax ka khayr badan buu ka helay halkaa ilaah baa kula hadlay nabiyullaahi muuse wuxuuna risaaladiiba ugu soo dhiibay halkaa halkaasaa maaragtay risaalada loogu xilsaaray markaasuu kusoo noqday xaaskiisii isagoo kanzin cadiim wata guul weyn isagoo ku sugan iyo khayr badan isagoo maaragtay ilaahay usoo xambaariyey kaiir baa wuxuu leeyay raxmatullahi caleyh waqad aataahum waqad ataahum bikhabarin waayu khabar alla khabarku u keenay maxaa ka wanaagsan wawajada cindaha hudaa wa ayu hudaa alla hanuunkuu kala yimi meeshii iftiinka maxaa ka badan hanuunka weyn mayaa jira maya wey waاqtabasa minha nuuran wa ayu nuur wuxuu ka soo qaatay meeshii dhimbil iyo iftiin alla iftiinka maxaa ka weyn waa iftiinkii waxaa weeye risaalada iyo waxyigii wey alcibar almustakhlasa min qisati imra'ati muusa maxaan ka faa'iidaynaa maxaan maaragtay waanaa iyo waayo aragnimaan ka helaynaa qisadatan horta rajaaxatu lcaql caqli badnaan gabadhaas ilaahay waa siiyey waxaan kaloo ka ogaanay gabadh baari waalidkeed u ahayd inay ahayd arrintaasu madarasad gabadh madarasad ahayd madarasad wax badan laga faa'iidaysanaya ahayd adabkeeda iyo akhlaaqdeedana ay muuse kula dhaqatayna wuxuu ahaa madaraso kale saburkeeda ay ninkeeda la saburtay oo ay la baxday la jirkiisa dariiqii safarkiisa u raacday dariiqi fog taasina waa madaraso kale oo laga faa'iidaysanaya gabadha arrinteeda waxay xambaartay gabadhaas oo ay lahayd sifooyinka lamara saalixa qofka dumar ee suuban sifooyinka laga helaa ku dhammaa gabadhaas gabadh waxay ahayd sabur badan ninkeedana daacad u ah tusaale fiican waxay u ahayd xaas mu'minada khayru sawjatin lisawjihi bay ahayd ninkeeda oo nebiga ahaa calayhi salaam mid u khayr badan bay ahayd uu khayr badan uu ka helay bay ahayd waxay ahayd gabadh warka ninkeeda maqasho habeen mugdiya dhul dhaxana bahgooyaa cidlaaba wuxuu ku yidhi umkufi halkan ku nigow anugu waa tegayaay falam tactarid ma odhan ma mugdigaa iyo cidladaa iyo dhulkaa muuxishka ayaad igaga tegaysaa wasabarad waljawu bardun arrin weliba meel aada u qabow walmakaanu muuxish makaankuna waa meel cabsi leh wazawju yakhruj ninkiina waa ka tegaya cidladaasuu kaga tegaya maxay saa u yeeshay oo uu warkiisa u qaatay liannaha calaa hiqa aad bay ugu kalsoon tahay ninkay la socota inuu yahay nin lagu kalsoonaan karo sifooyinkaasna waa sifooyinka laga helo gabadha ehel u ah ama u qalanta inay xambaarto ammaanada dacwada ilaahay dadka loogu yeedhayo dacwada ilaahay gabadh waxaa inay xambaarto u qalanta weeye oo ay kaalmayso ninkeeda daaciga ah saasay ehel iyo gabadh u qalantay ahayd waxaynu uga gudbaynaa qisada qisadii aasiya imra'atu fircawn qur-aanku laba meelood buu ku xusay gabadhaas qisadeeda suuratu lqasas waa lagu xusay ilaahay wuxuu leeyahay wqaalat imra'atu fircawna quratu cayni li walak laa taqtuluuhu casaa an yanfacanaa aw natakhiduhu walada wahum laa yashcuruun aayadda sagaalaadii suurat lqasas gabadha waa lagu xusay warkeeda imra'atu fircawn ayaa loogu yeedhay ama loogu dhawaaqay wa fii suurati taxriim fii qowlihi tacaala baa lagu xusay wadaraba allahu mathala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabi bni lii cindaka beyta fi ljannati wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin aayadda ko iyo tobnaad ee suura taxriin waa lagu xusay gabadhaas qisadeeda magaceedu qur-aanka kuma iman laakinahu sunnada ayuu ku yimi xaysu qaala nebiy sal sl nebiga wuxuu yidhi kamula min alrijaali alkathiir niman badan baa xagga cibaadada iyo taqwada ilaahay iyo dhammaystirmay walam yakmul min annisaai ilaa aasiyatu imra'atu fircawna wa maryamu bintu cimraan marka magaceeda aasiya inu layihahdo sunnada ayaanu nu ka helay qur-aanku qisadeedu inooga sheekeeyey iyo inay muuse ka ergeysay intii yaraa aan la dilin fircoon ay ka badbaadisay ilaahay sababteeda kaga badbaadiyey allaa yaqtuluhu bay ha dilin bay ku tidhi marka dareenkii markiiba qaaday markii muuse aragtay qalbigooda ilaahay isu furay ilmihii yaraabay jeclaatay qof arkaysa inuu yahay bay aragtay jacayl buu ilahay qalbigeeda ugu tuuray muuse u geliyey waxay la mid tahay qowluhu tacaala wa alqaytu calayka maxabata minii walitusnaca calaa cayni faqad alqa allaahu ilaahay wuxuu ku tuuray qalbiga aasiya wuxuu ku tuuray maxabatu muusa fii qalbiha buu ilahay ku tuuray wuu jeclaysiiyey markay aragtaba sida dadko kale muuse markay arkeen u jeclaan jireen saa hore u sheegnina markay taabuudkii loo keenay gabadhu ay furtay ay daahay ka qaaday wejigii muuse nuuray ayay aragtay marka markuu indhahay ay saartayba ilaahay qalbigeedu jacayl u geliyey nabiyullaahi muuse markuu fircoon yidhina saan hore u sheegnayba oo yidhi hala qalo hala gawrac wiilka yarka ah way ka sasabtay muuse wa qaalat imra'atu fircawna quratu cayni quratu cayni lii walak markaasuu u diiday markii hore laakiin aakhirkii way qancisay ibnu kaiirna markuu qisada kasoo sheekeeyey oo soo taxay kasoo hadlay muuse iyo hooyadii kasoo hadlay iyo sidii loo nuujiyey iyo sidii markii dambe ilahay hooyadii ugu celiyey baa wuxuu leeyahay wadahaba albashiiru ilaa aasiya qofkii ugu bashaaranayay inuu wiilkii qof dumara oo nuujista helay oo naaskeeda u qaatay baa aasiya u yimi isagoo arrintaa u sheegaya markaasay aasiya u yeedhay nebi muuse hooyadii iyadaan ogeyn hooyadii tahay bay u yeedhay gurigeeda ugu yeedhay waxay soo bandhigtay inay maarata iyada la degto oo wiilka meeshan ku dhaqaalayso iyadoona ay si wacan u ikraamto oo usoo dhaweyso waxay doonta way u qabato marka nebi muuse hooyadii way diiday arrintaa waxay tihi nin baan le iyo caruur imana suuragal aha maaragtay inaan gurigaa saa kaga soo tago haddaa rabto wiilkan inaan idiin rabeeyo idiin nuujiyo hay raaco aan qaato anaa idiin dhaqaalayna idinka warhaynayo sidaasay aasiya marka ku siisay wiilkii muuse ahaa ku siisay hooyadii iyadan dareeman in hooyadee tahay hooyadii tahay waxa ay rabtana way siisay umu muuse wax alla waxay rabto dhar hadday tahay cunto hadday tahay hadiyaa kale hadday tahay umu muusena waxay kula noqotay wiilkeeda iyadoo faraxsan gurigeeda bay kula noqotay halkaasa iyadii wiilkeeda ilahay ku kulmiyey mar labaad ergada ay aasiya ka ergeysay maaragtay wiilkanna muusena qur-aankay ku caddahay waatay fircoon ku lahayd quratu cayni quratu cayni lii walak laa taqtuluuh ha dilina ilqabows wey adig iyo annaga baa inoo noqonayaae saasay fircoonna kaga sasabtay waxay ka dhaadhicisay inay maaragtay uu anfaci doono ay wiil ka dhigan doonaan ayay kayay ka dhaadhicisay fircoonna markii u dambaysa waa ka yeelay dalabkeedii oo muuse ma dilin markuu muuse weynaaday ilaahay dabcan wuu soo diray fircoon buu usoo diray dhexdoodana waxaa maray waxaynu hore usoo in badan soo aragnay oo siraacii la ogaabay soo wada galeen asiyana nebi muuse risaaladiisii bay rumaysay waxaa laga fahmay inay iimaan lahayd oo nebiguna waa inoo sheegay waatuu yidhi dumarka laba unbaa ka dhammaystirmayo asiya iyo maryam waatuu inoo sheegay ilaahiyna wuxuu leeyahay waxaa laga fahmayaa aayadda qudheeda laga fahmayaa markay leedahay rabbi bnilii cindaka beytan fi ljanna qof iimaan le unbaa hadalkaa yidhaahda ilaahay ka barya inuu jannada guri uga dhiso rumaynta ay muuse rumaysay iimaankeeda waynu ka fahmnay iyo waxaa la yihahdaa bacdiga iyo in lasoo noolaynayo aakhira markii la dhintona inay rumaysan tahay halkaasaan ka fahmnay fircoon markuu ogaaday gabadhii inay diintii nabiyullaahi muuse qaadatay cadabaha jirdil buu ku bilaabay iyo cadaab buu ku bilaabay say diinteeda uga laabato laakiin kumay saamoomin duufaankii kufrigii badnaa ee gurigiisa ka jiray fircoon gurigiisa ka dhex jiray iyo qoomkiisa qasrigii fircoon qasrigii boqorkana kumay saamoomin oo diintooda adduunyo kamay dooran way ka baraa qaadatay qasrigiisii iyo isagiiba ilaah bay ka bariday inuu jannada guri uga dhiso waxay kaloo ka baraa qaadatay calaaqadeedii ay fircoon la lahayd ilaahay waxay weydiisatay annajaata minhu ilahay inuu fircoon ka badbaadiyo wa tabara'at waxay kaloo ka baraa qaadatay camalkiisa inuu dhib u geysto iyadoo ka cabsanaysa inuu gaadhsiiyo dhib inuu gaadhsiiyo waana qofka ugu dhowday guri kula nool oo markay leedahay wanajinii min fircawna wa camalih wa tabara'at waxay kaloo ka baraa qaadatay qooma fircown waye taciishu baynahum iyadoo ku dhex nool bay ti ilaahu dadkan iga badbaadi wanajinii min alqowmi alaalimiin wata aayadda ku timi oo qur-aanka ku yimi qof dumaroo keligeeda oo wasadkaa ama dadkaa ku dhex nool mujtamac gaalo ah mujtamacii fircoon ah qasrigii boqorkan gaalka ugu weyn gurigiisii noloshii ugu ficneed haddii nolol adduunyo la sheego haysata haddii nolol adduunyo la eego meesha ugu ficneed ku nool waxaasoo dhani may danayn arrintaas oo dhan oo jirta madaxeeda kor bay u qaaday ila asamaa iyadoo keligeed ku dhawaaqaysa kelimatu tawxiid wasadkaa dhan iyo dhexda dadkaa kufaarta oo dhan dhexdooda iyo gurigaa gaalka ugu weynaa uu ku nool yahay uu ku amartaaglaynayo iyadoo dhex taagan bay shahaadadii ku dhawaaqday ilaahay rumaysay waxay tusaale inoogu tahay gabadh maaragtay iimaankeeda ilahay u barax tirtay adduunyada maaratay zaahid ka noqotay waxaa ku gadaamnaa ee qasriga iyo nolol iyo boqor baa qaba iyo waxaasoo dhan dheg jaray qumaysiin ilaahay baa markaas sharaf siiyey kitaabkiisa maaragtay magaceeda ku waaray oo hadda maan maalin kasta qof kastoo muslim wuxuu akhriyayaa hadduu suuratu taxriim akhriyo ama suurat alqasas akhriyo qisada aasiya waa wuu akhriyayaa magaceeda ilaahay wuu waariyey ilaahay wuxuu kaloo siiyey wixii ay ka dalbatay oo min anafcha muuse inuu ka siiyo casa an yanfacuna markaa tiri laga yaaba wiilkan inuu anfaco ilaahay wuu ku oo ku anfacay oo sabab wuxuu noqday hidaayadeeda inay muslim noqoto ilaahay sababtiisuna janno ku geliyey oo guri uga dhisay siduu adduunyada ugu anfacay buu aakhirana sababteeda sababtiisa ayay janno ku gashay insha allah aasiya israa'iyaad badan oo qisadan ka sheekeynaya jira laakiin waxba waqti kaga bixin mayno waxay yidhaahdaan laysa aasiya calaaqa lama lahayn badbaadadii nebiya le muuse la badbaadiyey laakiin taas qur-aanka ku beeniyey beentoodaas qur-aanku wuxuu sheegay inay ka ergeysay oo fircoon ka badbaadisay sababteeda uu kaga badbaaday ibnu kasiir arrintaa ka hadlaya wuxuu leeyahay wa haadaa min qaldihim qaladihim way qaldameen waxay sheegaan run maaha kitaabka ilahay ku qaldameen buu leeyahy kitaabka wuxuu leeyahay fircoon bay maratay uga ergeysay iyaguna waxay leeyihin iyadoo calaaqa lama lahayn badbaadadii nabiyulahi muuse ay leeyihiin tanay sheegeen leeyihin muuse ay rumaysanaa dee iyada qur-aanka baa noo sheegay oo suuratu taxriim baa kusoo aragnay inay mu'minad ahayd tanay leeyihiin fircoon wuu cadaabay ama wuu jirdili jiray ama maratay inay diinteeda ku noqoto ayuu ku tacdiibin jiray taana qur-aanka aynoo bidhaamiyey inoo ishaaray fii qowlihi tacaala buu inoogu ishaaray wanajinii min fircawna wa camalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin inay maaragtay fircown uu dhib ku hayay baa meesha ka muuqata iyo qoomkiisuba qisooyinka intaa waxay ka soo hadha ma ogin wax sugaya iyo wax beeninaya midna oo in laga aamuso iska mudan tahay cibrada iyo duruustan ka qaadanayno maxay tahay qisatu aasiya fii qisati aasiya waxay u tahay qalbiqaboojin iyo sabursiin waxay u tahay gabadh kasta oo ilaahay gacanta u geliyay oo guursaday qof diinta ilahay la dagaalamayo oo diinteeda ku dhegtay gabadhu nin daalima qabo diinteeda ku dhegtay ayay waxay u noqonaysaa waxay ku qalbi qaboosato waxay isku sabarsiiso wixii ku dhacay aasiya gabadh kastoo intay diinteeda ku dhigto aan dhinac uga leexan iyadoo qabo nin daalima diinteeda maaragtay ka fidnaynaya weliba maanta waxay noo tahay innaga weliba zamankan aan joogno dawaaqidu ay kibreen iyo dalamadu iyo fujaartu ay bateen gabadh kastoo mid kuwa ka mida gacantiisa ku dhacdo oo xaas u noqota oo kitaabka ilahay ku dhegtay iyo kitaabkiisa xadhigga ilahay ku dhegtay waxaa sabirsiinaya wixii asiya soo maraya iyo nafta ku safrinaysaa waxaa kaloo qisadatan ka faa'iidaysanaynaa oo ka ogaanaynaa anna gabadha saalixadda inay suuragal tahay inuu nin xun oo sayi u guursan karo arrintaasna waxba uma dhimayso waana imtixaan iyada lagu imtixaamayo adduunyada lagu imtixaamayo ilaa u ilaahay ka yeelo ilaa ilaahay maarata mahraj uga furayo gabadhaas daalimkan ay la nooshahay haddii ilahay ku imtixaamo diinteeda inay ku dhegto ilaahana gacmaha u taagato inuu maarata mahraj iyo meelay kaga baxsato ninkaa isaga ah uu u furo gabadha mu'minadana iimaankeedu kuma saabooyo bidulmi iyo duqyaanka kuma saaboobayo dhib kastoo lagu sameeyo si kastoo loogu xadgudbo si kastoo maaratay si xun loola dhaqmo dhibta ninkeeda ku haya hadday iyadoo ilaahay rumayso insha allah ilahay maalin buu ka faydayaa ajar badanna arrintaa waa laga siinaya iyo iyo abaalbarin badan xagga ilaahay waxaa kaloo ku sugan qisada ma aragtay qofna qof kale dembigiisa inaan loo qabanayn hadday gabadhaas iyadoo diinta ku toosto ninkeedu dulmigu samaynayo isaga isaga ay ilaahay maaragtay kala xisaabtamaya iyadu shaqo kuma laha hadday qalbigeedu ay ka nacayso diinteedana ay ku dhegan tahay waxaan kaloo qisadan ka faa'idaysanaynaa waxaa la yidhaha sabarka iyo ducada inay wasiilo tahay gabadha u tahay markay ka caajisto si kaleo ay kaga badbaado dhibtaas ay wax ka badbaadiyo ninkaa daalimka a weydo sabur inay saburto iyo inay duco ilaahay barido ayaa maaragtay ayaa ku habboon tahay sida aasiyabaa samaysay waxaa kaloo qisada ka faa'idaysanaynaa shirkigoo laga baraaqaa kufrigoo laga baraaqaatay iyo daalimtoo laga baraaqa qaato waa sunno oo dariiqa laga yaqaano dadka mu'miniinta ah waa inay gaalada ka baraaqa qaataan ama xaas ha u noqdaan ama walaal ama aabe ama hooyo qofka daalimka ah inkastoo xiriirkiisa kugu dhowya qaraaba aad tihiin waxaa la rabaa markuu khadka ilaahay ka leexdo adiguna inaad goysaa lagaa rabaa waxaa kaloo qisada ku sugan hanuunka quwad adduunka jirto hanuunka qofka an ka leexin kartaa ma jirto ilaahay wuxuu hadayn karaa oo la arkay uu hanuuniyey qof fii qalbi qilaaci lkufur qof kufurka bartankiisa ku nool qusuurta gaalada ku nool bal qof ku nool qasriga fircoon ayuu ilaahay hanuun hanuun siiyey qof qalbigiisa ka saari karan hanuunkaas ma jiro hadduu ilaahay hanuun qalbigiisa uu dejiyo oo ku sugo iimaanka ku sugo kufri kastoo dhaca iyo culays kastoo la saaro iyo dhib kastoo la geysto qofka iimaankiisa kuma saamoobayo sabar iyo wuxuu ka qaadayaa iyo inuu diintiisa kusii dhego waxaan kaloo ka fahmaynaa abaalmarinta weyna ilaahay ballan qaadayo waxay qofka ka khafiifinaysaa adduunkan waxaa jooga adduunkan waxaa jooga haddii lagu balqaado janno in lagu geynayo dhib kastoo adduunka kugu dhacda way kula yaraanaysaa waxaan kaloo ka faa'iidaysanaa qisadan adduunyadu inay tahay daar la ysku imtixaamo gabadha addoomadda ilaahay waxaa laga yaabaa inayan helin nin ku habboon oo saalixa iyo guri ay ku xasisho ay ku degto waxaa lagu imtixaami karaa nin daalima oo faajira taas macnaheeduna ma aha inay quusato oo ay isdhiibto waxaa laga rabaa taa beddelkeeda inay maaratay u dadaasho say u heli lahayd guri xagga ilaahay ilaahay agtiisa oo jannada ah macnahaas weyn waxaa ku hor burburaya waxay fasaadkii ay ducaad ducaadda dadka ugu sharka ugu yeedhaya ay samaynayeen ayaa maaragtay ayaa ku hor burburaya oo qofkii dhegjalaquma siinaya waxay wataan iyo dulmigooda qofka muminka indhihiisu xagga aakhira unbay eegayaan wuxuu leeyahay allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira waxyaalaha aynu rabno inaynu iyadana isdultaagna waxaa ka mid ah ilaahay naxariistiisa ee qarsoon ee uusan ogeyn dad badan uusan ogeyn baa ka mid ah waxaa laga yaabaa ninka daalimka gabadha inuu qabo ilaahayba inuu u galmoodo xataa uu ka manciyo oo ilaahay inuu maaratay ka badbaadiyo oo markuu isla wax ka doonaba ilaahay uu ka qaado awooddii u maaragtay ku samayn lahaa iyadoo guriga kula nool oo waxba uusa maaragtay wixii nin iyo gabadh kala doonan jira isqaba ilaahayba uu ka madoobeeyo qisada fircoonna ina ku dhacday waa la sheega waa asiga inuusan u galmoon riwaayaad baa ku yimi qaar baa ku yimi qisas baa ku timi ilaahay markaa in badan wuxuu ku caqaaba qofka daalimka alcajis oo ka gaabiyo hawshiiba oo waxaa laga xaaraamayo loo diido inuu gabadha u galmoodo ityaanu zawja fiican taasna waa nooc ka mid a naxariista ilaahay rabbaaniga ah biamatihi gabadha addoomadda ugu naxariisanayo ninkii daalimka la noolayd inuuba ninba u noqon waayo oo ilaahayba maaragtay uu ka kaafiyo waxaa kaloo aynu maaragtay aynoo tilmaamaysaa qisadatan qisada maaratay nebi muuse calayhi salaam inay ka hadashay rag dumar badan baa soo dhexgalay qisada nebiyullahi muuse qisooyin badan oo dumar ku saabsan baa qisada nebi muuse soo dhexgashay dumarkaasoo dhanna waa dumar saalixaada oo fiicfiican dumarka qisooyinka nebi muuse marka laga hadlayo lagu soo lagu xusayo dhammaan dumar fiican bay ahaayeen ummu muusa ka mid a aynu soo aragnay walaashii baa ka mid aan soo aragnay aasiya oo sawjkii maxaa la yihahdaa baa ka mid a xaaskii nebi muusa ka mid a dhammaantoodna safka xaqa ayay ku jireen iyo nusrada iyo gargaarka nebiyullaahi muuse ayay ku jireen qaarkood badanna waxaa lagu xusay meelo badan oo qur-aanka ka mid ah suuratu taaha lagu xusay suuratu namal baa lagu xusay qasas baa lagu xusay taxriim baa lagu xusay dumarkaas taas waa mid muujinaysa kaalinta ay dumarku ku leeyihiin u gargaarinta dacwada tawxiidka iyo sugnaanta ay sugan yihiin sugnaantooda ay arrintaasu daliil u tahay iyo dhammaystirka dowrkooda kaalintooda ay dhammaystirayso ragga ducaadda ay la dhaqmayaan ama wiilkooda ha noqdo ama aabbahood dumarku way dhammaystirayaan qofka daaciga ee jidka ilaahay maarata dadka ugu yeedhaya dadkaas dumarkaas saalixaadka sida kuwana so aragn o kale afartan qisada muuse ku jiroo kale dhammaan way isgarab taageen nabiyullaahi muuse calayhi salaam hadday aasiya tahay hadday hooyadii tahay hadday walaashii tahay iyo hadday tahay kuwa kaleba waxaynu ku daraynaa oo keliya suuraddan suuratu taaha shan qisa oo dumar baa ku timi qisatu xawaa baa ku timi ummu muusa ku timi ukhtu muusa ku timi qisadeedii imra'atu muusa ama xaaskii muusa ku timi qisada waxaa ku timi imra'atu fircawn dumarkaasoo dhanna waxay ahaayeen dumar ammaanada dacwada xambaaray oo isgarab taagay nebiyullahi muuse ay ahaayeen saan hore usoo sheegnay hada wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة تشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأمل